بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii labaatan iyo koobaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa qabayska masalada ka hadlaysa weeyaan fasalka ka hadli doona haddee qabaysku wuxuu ku jiraa fi lqusli faslun fi lqusli qabayska ayuu fasal yahabuuna dhihi doonaa qabaysku waxaa la yidhaahdaa qabaysku wuxuu ka mid yahay maqaasida cibaadada looga qasdo weeye cibaadada la cibaadaysanayo maqaasida looga qasdayo ayuu ku jiraa qabaysku weeyaan maqaasidu dahaara maqaasida cibaadada waxaan rabaa maqaasida dahaarada ilaa dahaaradu waa cibaade eh ayuu qabaysku mid ka mida uu yaha weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisuuna qabayska noogu caddeeyey haddii qofku xadafka ou qabo qabayska waajibiya sida janaabada oo kaleeto iyo xaydka oo kale iyo gabadha markuu ka go'o nifaaska oo kale iyo qabays baa waajibaya wa in kuntum junuban fadaharuu ilaahay wuxuu leeyahay haddaad janaabo qabtiin dahaaro qaata aayad kale waa ti ku jirtay walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu marka qabaysku waa waajib baa la yidhaahdaa haddii ashyaada waajibida la helo luqa iyo sharci iyo aayaad iyo axaadiis iyo muujibaad iyo furuud iyo sunan iyo shuruud iyo makruuhaad iyo iska leeyahay aadaab buu leeyahay waxaa la yidhaahdaa waajibaadkiisa kitaabka noo keeni doono lix arrimood weeyaan saddexna waxaa mushtarak ku ah rag iyo dumarba saddexna dumarkaa khaas la ah baa la yidhaahdaa waxyaabaha dumarka iyaga goonida ku ah waxaa ka mid a xaydku hadduu ku dhaco ee ka go'o qabays baa wujuub ku ah dumarkuuna khaas ku yahay nifaaskuna waa la mid wilaadaduna waa la mid oo hadday ilma dhasho waa noo imaan doonaan saddexda caamkaa waxa weeye oo ka wada dhaxaysa rag iyo dumarba qof walboo dhinta dadka noolnool waxaa ku waajiba in maydka la mayro oo markaa kafan la geliyo ee janaaso lagu tukado ee markaa la aaso weeyaan waxa kaleeto oo mushtarag ah zawjka iyo zawjadu markay kulmaan sida nabiga xadiidkiisa uu noo qorayo calayhi salaatu wasalaam idaa jalasa bayna shucabiha alarbaci huma jahadaha faqad wajaba alqusm wa fii riwaayatin wain lam yanzil wa fii ukhraa wamasa alkhitaanu alkhitaan yacnii labadoodii markii uu dhex maro kulan zawjka iyo zawjada ayagana qabays baa labadooda waajib ku ah baa la yidhaahdaa xadiidka suubanaheennaa noo qoraya calayhi salaatu wasalaam xataa wain lam yanzil ilmaniyu buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa kaleeto oo qabaysku waajib ku yimaad khuruujulmani yacnii haddii ay dhacdo qofku xitaa isagoo iska hurdaya inta qarwajo inuu macnaha ay ay au markaa isku isku janaaboodo ama mani ka timaado qabays baa iyadana wujuub ku ah oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi su'aal baa la weydiiyey sida ummuna caaisha ay warisay waxaa la weydiiyey canirajuli yajidulbalala walaa yadkuru ixtilaaman baa la yidhi qof habeenkii markuu jiiftay oo hurdada uu ka soo kacay qoqoyaan arkay balka warra nabiga ilaahaeyow nabigu waxa waxaa layi nabigu wuxuu yidhi wuu qabaysanayaa wa canirajuli yaraa an anqad ixtalama walaa yajidu lbalal qof isku qarowgii wax qarwey oo qarow isagoo wax samaynaya ku qarway laakiin aan waxba qoyaana arkina ka warran baa la yidhi laa qusla calayhi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qabaysba waajib kumaha kaas marka markii uu junubkaas xaqiijiyo qabays baa waajib ku ah umu sulaym oo anas binu maalig hooyadii ah ayaa nabiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam almar'atu taraa daalika calayha quslun gabadha hadday arrinkaa aragto oo habeenkii iyadana ay ama maalin markay doonta ha noqota iyadoo jiifta inta qarowdo ay qoyaankaa dareento ma qabays baa wujuub ku ah qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haah innama annisaa'u shaqaa'iqu rijaali buu yidhi haddee dumarku waa kuwa nimanka cad laga gooyo weeye buu yidhi maxaa yeelay asalkoodii nimankaa laga abuuray dumarku niman oon bay ka yimideen nimankuna dumar bay ka yimidaan waatan la yidhaahdo annisaa'u shaqaa'iqu rijaal ragga ayaa laga jeexay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa isku xugun qof walba oo yacni waxa weeye mani arka ama macnaha waxa weeye dareema arrinkaas waxaa wujuub ku noqonaya hadduu xaqiijiyo qabays baa wujuub ku noqonayo weeyaan qabayska midna waa waajib midna waa sunno midka sunnadaa wuu noo imaan doonaa maalinka jumcadaahoo kaleeto jumcadii in la mayrtaa sunno ah way noo imaan doontaa weeye qofku masalanba mayd hadduu dhaqo waxaa sunno noqon doonta hadde markaa qabayskiibaa sunno noqonaya weeyaan qabayskiibaa sunno noqonaya baa la yidhi man qasala mayitan falyakhtasil mayd qofkii mayra ha mayrta buu nabigu leeyahay waa sida macnaha jumhuurtu ay qabaan qofku hadduu maydka dhaqo qabays waajib kuma aha laakiin sunno u noqonaya marka qabaysku sunnooyinkaas ayuu iska leeyahay qaybna waa sunnooyinkiisa qaybna hadda waxaa la yidhaahdaa waajibaadkiisii weeyaan masaladaas marka waa maqaasidii dahaarada midkii saddexaad maxaa yeelay weesadii waa soo marnay tayamumkiina waa soo marnay qusligu waa maqsadkii saddexaad ee dahaarada maqsadka afraad wuxuu noqon doonaa isaalatu najaasa wayna noo imaan doontaa insha allah bismi illaahi araxmaani araxiim faslun fi lqusli qabayska ayuu fasal u yahay fasalkaani wuxuu ka hadlayaa qabayska oo qofku ou mayrto ayuu ka hadlayaa weeye qabayska waxyaabaha waajibiye ayuu ka hadli doonaa waa arki doonaa insha allah muujibuhu qabayska shayga waajibiya sittatun lix weeyaan shayga qabays keeni kara sidiisaba waa lix arrimood buu kitaabkuna yidhi lix arrimood weeye yacnii muujibuhu sitta ay axaddu sittatin waa lixdaa mid oon ka mid aha qabays waajibiya alawalu midka koobaad iilaaju alxashafati inta gudniinka birqabatada ay culammada qaarna ku soomaaliyayaan yacnii gudniinka calaamada ah nimanka marka la gudo gudniinkaasu inta uu gaadho haddii ay intaasi gaadho ow qadrihaa ama intaa qadarkeeda wax la eg qadarkaasoo min maqduucihaa ruuxii xashafadaasoo dhanba laga jaray oon lahayn ee qadar intaa la eg filfarji buu leeyahay farjina waxaa la yidhaha meel furan oon weeyaan walow xayawaan kaleba allaha ka dhiga baa la yidhi wadda xaaraanba ah marka haddii makaan furan intaasi ay gaadho qabays baa waajib noqonayaa la yidhaah weeyaan waa masalada ugu horrayda oo nabigeenna xadiidkiisa ku qoran ilaa diinteennu xaqu ka xishood ma leh wixii sharciga islaamka waajibahoo ka imaanaya nabi moxamed baana baray calayhi salaatu wasalaam laba qofood ma liibaanaan bay dhaheen culummadu qofka xaqa ka xishooda iyo qofka mutakabbirkaaba labadaasi ma liibaanaan haddaad istidhaahdo war waa ceebbe see loo loo sheegayaa waxyaabaha noocaa ah nabi moxamed baa ka xishoon lahaa calayhi salaatu wasalaam asxaabtii baa ka xishoon lahaa nabigeennu inuu qayaxo oo soomaali ahaan u qayaxo waxaan rabaa carabi ahaan iyo tasriix ahaan usii sheego wuu iska dhaafi jiray laakiin xukunka qofku ilaa uu fahmo waa u sheegi jira weeyaan calayhi salaatu wasalaam qadarka intaa labadaa khitaan hadday kulmaan marka nabigu leeyahay oo qabayska oo waajibayo waa masalada kitaabku noo qorayo qadarkaasi hadduu qadarkii kaleeto oo masalanba zawj iyo zawjan hadda ka suuraynayna labadaa gudniin dhab hadday u kulmaan walow inzaalulmani bayaan la heline qabays baa waajibaya weeyaan masalada labaad oo qabayska waajibida athaani masala midka labaad khuruujulmaniy waa manida soo bixiddeeda biixtilaamin dhadhab ama qarow ay ku soo baxdo ow kayrihi yacnii qofkii wou qarway ixtilaamka wou ruyooday markaabuu isagoo sawjadiiyo sawjkeedii la joogtaa ama zawjka isagoo sawjadiisii la jooga masalanba ayuu ku ruyooday ixtilaam markaa uu ruyooday inay labadoodii wada kulmayaan ay ku ruyoodeen ayay mani ka timid isagoo hurdaya qabays baa waajibaya weeyaan ama isagoo soo jeedaa manidu ka timidoo sawjadiisiibuu sidaa u fiiriyey waa ku tafakuray ama iyadu sidoo kaleeto mani baa ka timid qabays baa waajibaya khuruujul maniga keligiis baa qabays waajibiya weeye masalada saddexaad oo qabaysku ku waajibo athaalithu alxaydu xaydku markuu go'o oo gabadha ka joogsado waxaa wujuub ku ah inay daahirsato oo ay xayd ka mayrato mana u bannaana ilaa ay mayrato zawjkeeda inuu la kulmo uma bannaana bidcadaa hadda ka hor tiifiyada iyo meelaha ay ku qabtaan muxaadarooyinka baadilka ah qaybo ka mid ahaa iftoodeen ayaga dhan baa fekerka dabcan qaba macnaha in ay bannaan tahay zawjkiiyo zawjadu in ay xalaal isku yihiin ayadoon xataa mayran bay u iftoodeen waana masale baadila weeyaan la ogaado alraabicu masalada afaraad annifaasu dhiig umul baa la yidhaahdaa gabadha haddii ay ilmo dhasho ee nifaaska dhiiggeedu uu yimaado maalinkii uu joogsado qabays baa wujuub ku ah alkhaamisu masalada shanaad alwilaadatu dhalidda weeyaan haddayba carruur dhasho ilmo dhasho weeyi walow bilaa balalin baa la yidhi walow calqatan wa mudqa cad yaroo hilib ah iyo cad yaroo calaqa oo xinjir ah ilaa nabigeenna xadiidkiisiyaan ku soo marnay calayhi salaatu wasalaam afartanka maalmood oo ugu horrayda ilmuhu waxay yihiin buu yidhi nudfatan afartanka ku xigana wuxuu noqonayaa calaqatan afartan ku xigana wuxuu noqonayaa mudqatan boqol iyo labaatan maalmood markuu joogo kabacdi baa malag loo soo dira waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaasaa nafta lagu afuufaa marka hadday xataa mudqa dhasho intaasoo kaleeto macnaha ay waxa weeye gabadha ilaahay ka keeno qabays baa wujuub ku noqonaya hadda gabadhu markay inta umusho qabays waajib ku noqonayo waa haddii isla markaa dhiiggii nifaasku hore uusan ka bilaaban isla maalinkay dhashaba dhiiggii hadduu bilowdo qabays waajib ku noqonahay ma jiro maxaa yeelay wujuubkii wilaadada iyo waaj nifaaskiioo yimid baa isla xidhiira waagii dhiiggaa nifaasku uu go'on baa qabayska waajib noqonaya waxaa kaloo la yidhaahdaa istidaaco waa inay awoodo qof masalanba dhakhtar galay ama qalliin la kulmay ama dhibaato la kulmoon qabays awoodin waa annagii maalin dhexwe soo marnay asxaabtii rasuulka safar u baxay oo mid ka mida uu ku dhacay janaabo ou noqday macnaha isku junubay isagoo hurdaya ee markaa uu yidhi wax ruqso ah ma ii heli kartaan maxaan sameeyaa markaasay dhaheen booraysi annagu ma naqaan inuu kuu bannaan yahay kuuma haynee mayro wow qabaystay wow dhintay naftiya ka baxdaba madaxuu dhaawac ka ahay baa la yidhi biyihii markay madaxii galeenba waaba dhintaba nabi moxamed baa loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayagaa dilay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam adinkaa dilay buu yidhi masale qalada baad u sheegteen war maxaa idinku dhacay buu yidhi maxaad masalada haddaadnan oqoonin aad u dhihi weydeen xukunkaasu muxuu yahay qofka wuxuu yidhi jahlinimadu haysato daawadiisu waa su'aal buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dawadu waa su-aashu waa dawo cabdillaahi ibni cabbaas saxaabiga la yidhaahdo turjumaanu lqur'aan loo yaqaano waxibru ummati almuxamadiya loo yaqaano nabi moxamed u duceeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabigaas maalin baa su-aal la weydiiyey kitaabka tacliimka la yidhaahaan ugu tegi doonaa insha allah waxaa la yidhi cilmigaan faraha badan maxaad ku heshay markaasuu yidhi baa la yidhi bilisaanin sa'uulin wa qalbin caquulin carab su'aal badan iyo qalbi caqli badan baan ku hela buu yidhi culummadaan weydiiyaa buu yidhi wixii aanan noqonin saxaabta kalean weydii jira buu yidhi ama nabigaan weydii jira calayhi salaatu wasalaam marka masaladaasna sidaasay noqonaysaa weeye masalada lixaad assaadisu almowt midda lixaad waa dhimasho qofku hadduu dhinto haddee dadka nool baa wujuubku saaran yahay in ay meydkaa mayraan wa furuuduhu qabayska faradyaalkiisu ithnaani laba weeye laba farad buu leeyahay farad ama waajib waa isku mid cibaadadan marka la joogo ilaa xajka iyo maahan zakada iyo soonka iyo salaada iyo waa isku ujeedo al awalu midka koobaad anniyatu niyo weeye nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niyo qabayska markaad mayranayso niyo la imaatay athaani masalada labaad tacmiimu jamiici aljasadi jirka dhammaantii waa in lagu camimo oo la gaarsiiyo bil maa'i biyo jirkaaga dhanna biyaha gaarsii niyo la imaad jirkaagao dhanna biyaha wada gaarsii labadaas masalo ayuu iska leeyahay qabaysku labadaa waa waajib buu leeyahay marka hore ood qabayska bilaabayso horta marka koobaad nijaaso hadday kugu taal istinjoo nijaasta iska mayr meel walbay kaaga taal iska mayr markaad nijaastii iska mayrto istinjooto qofku asagoo sidaa u fadhiya marka uu fadhiyo meelo waxaa jira soo muuqanayo daahir noqonaya laakiin hadduu istaago jirkiisii qarinayo asagoo fadhiya markuu istinjoodo kabacdi waa inuu labada makaan ama labada jid oo wax ka yimaadin ou mayro oo janaabada oo ka mayro ama gabadhii hadday xayd oo kaleeto ka qabaysanayso haddaba uu ay qofkii sii mayro waa inaad tidhaahdo nawaytu rafca aljanaabati ama nawaytu rafca xadathi alakbar qalbiga ku qabo ila masuulsha laguma hadle eh haddaad masuul ku jirto maalanba labadan meel in aad mayrayso qalbiga ku qabo gacanta aad ku mayraysaana kuma jirto xukunkeeda iyada waa laaban yahay labada mayl markaa mayr weeyaan labadaa jid markaad mayrto waad istaagaysaa marka biyaha markaad halkaa madaxa iskaga bilaabayso waxaad niyeysataa kulligaaba hadda inaad qabaysanayso kulligaa inaad qabaysanayso kulligaa jirkaagoo dhan mayr meel walba xataa cagta cad ba allaha ka dhige gacmaha dhegaha gacantaa biyo ku shubo madaxa sidaa u qallooci dhegta laalaabyadeedoo dhan qofka hadduu qof cayilan ou yahay meel walbuu isleeyahay biyuhu ma gaarayaan waa inuu biyaha gaarsiiyo nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tin walba hoosteeda janaaba ku jirta buu yidhi waa inaad xibin walba ka daba tagtaa ood sax u mayrtaa weeyaan le'anna meel aan biyuhu gaarin haddaad ka soo laabato hadhow dahaaradaadii kaamil maaha haddii aadan dahaaro qabin cibaadada aad cibaadaysanayso qur-aanka aad akhrinayso salaada aad tukanayso haddaad xaj aad maagto wixii aad samaydo kulligood baadil bay noqonayaan hadda waxaa laga yaabaa qofaan sax u qabaysan inuu yidhaha wa iska tukanaya hadda muxuuba tukadayba eber qofaan weese qaadan oon dhab u weese qaadan ama sax u weese qaadan hadduu tukado waa la mid muxuu tukaday salaaduu tukadaba ma jirta weeyaan marka dahaaradu waa lambarkii lagu gelin lahaa waa furihii lagu gelin lahaa waxa weeye cibaadaadka lagu geli lahay weeyaan waa inaan barannaa oo qof kastoo naga mid ah uusan fududaysan dahaaraadka iyo cibaadada ilaahay weeyaan dahaaro kaamilaha loo baahan yahy kulligaa marka jirkaaga biyihii wada raaci labadii makaan ood horay usoo mayrtay gacantaada ha ku taaban sida qof weese qaboo kale ha taabanin gacantaada cad calaacashoda ha ku taaban jirkaaga inta kale mayr markaad mayr qabayskii dhammaysato waadna weese qabtaa waadna qabaysatay weeyaan qabays iyo weeseqaad isla socdaa la yidhaahdaa qaabkaas qofkii sameeya waxaan gelaynaa sunnooyinka qabaysku uu leeyahay wa sunanuhu qabayska sunnooyinkiisu kafiiratun way badan yihiin qabaysku wuxuu iska leeyahay sunnooyin aad u fara badan oo ilaa labaatan iyo dhowr la gaarsiiyo minhaa waxaa ka mid a altasmiyatu ilaah magacaabid baa ka mid a minhaa waxaa ka mid a horta ilaahay inaad magacowdo oo marka koobaadba aad niyad la timaad weeyaan markaad qabayska bilaabayso bisin horta la imaad niyada markaad ku dhawaaqayso bisinka raacsii hadda musqul iyo haddaad ku dhex mayranaysana lagu dhawaaqi maayo qalbiga oon baa laga niyeysanaya khayrkaas oo dhan haddaad halmaanto weysaduna lamid weeye dhexda kula imaad baa la yidhaahdaa waxaa ka mid a sunnooyinka uu leeyahay qabaysku minhaa alwuduu weeseqaad baa ka mid a wuduu'aasoo kaamilan dhammaystiran qablahu qabla alqusli qabayska horti la qabaysto weese kaamilah weese kaamilah nabigeennu waa weese qaada jiray intuusan mayranin ka hor calayhi salaatu wasalaam weese kaamila waxaa looga jeedaa sida salaada loogu weese qaato waa sunno ou leeyahay qabaysku waa weeseqaad caadiya la imaad intaadan weli qabaysan waxaa kaloo ka mid a sunnooyinkiisa walibtidaa'u bilaabid baa ka mid ah bishiqi dhinacii lagu bilaabo al aymani midig oo min badanihi jirkiisa ka mid a jirkaaga dhinaca midigta ka bilaaw ilaa nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam al aymanuun al aymanuun nabigeennu wuxuu jeclaa oo khayraadkao dhan ka bilaabi jiray midigta midigta ka bilaaw midigta ka bilaaw dad hadda wax walba horta masalahoo la maqlo waa in la yaqaano shuruuddeeda iyo macnaheeda shuruuddeeda iyo macnaheeda haddii kale waxaa la noqonayaa dadka bidcadaah oo cilmiga qaladka u fasira bilaabidda midigta wax laga bilaabo dad baa inta maqleen dad bay u imaanayaan ashyaakh waaweyn sheekhaagii baa ku jira aabbahaa baa ku jira odayaal waaweyn baa ku jira ilmo sakiiraha geeskaa fadhiya salaanta waxaa laga bilaabaa shay walba midigta inta maqlay oo salaanta wuxuu ka bilaabayaa canuga geeska ah meeqo qofaa ka weyn wuxuu haddana ka bilaabaa cuntadii geeska meeqo qofaa ka da' weyn intaa ka da'da weyn o dhan in lagu bilaabaa la rabay marka horta midigta marka wax laga bilaabayo waa goorma waxa weeye marka hore ka bilow qofka dadka ugu da'da weyn oo loo xurmay og yahay ka bilow faraxalka salaanta waxa aad bilaabayso qofka horta ku bilow kabacdi markaad ku bilowdo ha ka wadin dhinaca bidixdiisa ahe midigtiisa ka sii wata ilaa nabigeennu markii caanihii ou cabbe soo hambeeyey dhinaciisa midigtahu ka wareejiyey calayhi salaatu wasalaam marka waa in la yaqaano marka nabigu uu yidhi midigaysta marka nabigu leeyahay waxa weeye kow ka soo bilow halkaa loogama jeedo waa horta qofka markaad shaygii bilowdo kabacdi midigta ka sii wad saasaa laga hadlaa weeyaan intaasaan si fahmin sheekh wanaagsan oo u sheegana ma lahan maxaa yeele ayaga canjarad oon baa sheekh u ah c d baa la qaadanayaa hal muxaadaro waa la soo dhegaysanaya marka diintii waa bartaa lagu leeyahaaba waalibtidaa'u bishiqi alaymani waa in lagu bilaabo sunno weeye qabayska dhinaca midigta ah oo min badanihi buu ku yidhi jirkiisa dhinaca midigta waa inuu ka bilaabo biyaha markuu isku bilaabayo dhinaciisaanu ku hor bilaabaya dhaqidda weeyaan midigtii markuu dhammay dhabarkii haddana bidixdii sidoo kale tartiibtaasuu ku wadayaa weeye waxaa kale oo sunno ah wadalku marmarin biyaha ismarmari waa sunno waa inaad ismarmarido weeyaan waxaa kaloo sunno ah watasliithu saddex saddexayndeh tahliith in aad saddex saddexaydo nabi moxamed uga dayo calayhi salaatu wasalaam tahliis buu samaynayaa weeyaan oo saddex mar biyaha u isku dul shubaa looga jeedaa waxaa kaloo sunno ah waistiqbaalu lqibla qibladoo la qaabilo ayaa la sunneeyaa weeye sunnooyinkaas buu leeyahay qabaysku wa makruuhaatuhu qabayska waxyaabihiisa la kohdo oo karaahaadka ah hadda qabayska sunnooyinkiisa kuwaas baa ka mida sunnooyinkaas buu leeyahay weeye waxyaabihiisa la kohdo qabayska naxwu lisraafi xadgudub iyo wixii lamida weeye fi lmaa'i fii sabi ilmaa biyaha shubidooda lagu xadgudbo waxaa karaaha ah biyaha qofku markuu isku shubayo inuu israaf sameeyo israafku waa xadgudub waa inuu biyaha iska burqiyo maantao dhan hololololo hololo iska wado qabays caadiya qabayso biyuhu inay kugu yar yihiin iyo inay kaa soo haraan laga hadli maayo laakiin biyaha ha ku dheelin weeyaan ha ku dheelin ilaa diinteenna wax lagu ciyaaro maba ay qabto weeyaan in wax lagu ciyaaro maba ay ogolo wey faslun fii ma ayuu u fasal yahay shay shaygaasoo yusannu loo sunneeyo alquslu qabays lahu maaga loo sunneeyo weeyaan waxyaabaha loo sunneeyo in loo soo mayrto daraaddood ayay meeshana looga hadli doonaa weeye waa shay qabayska loo sunneeyo yusannu alquslu qabays baa la sunneeyaa yaa loo sunneeyaa lixuduuri aljumcati jumcada xaadiriddeeda qofka doonaya yaysanba wujuub ku noqone waa qofkii inuu jumcada aado raba fiiri qof kasta maahan jumcada inuu aado qofkii raba qabays baa loo sunneeya ciiddu waa noo imaan doontaa xitaa qofkaan aadaynba iyada lagu dhihi doonaa marka jumcada qof kastoo doonaya inuu aado qabays baa loo sunneeyaa weeyaan welil ciidayn labada ciidoodna qabays baa loo sunneeyaa ciidulfitri iyo ciiduladxaa waa taqaaniin ciidaha ayaga waxa weeye qabays baa loo sunneeyaa walkusuufi qoraxdu markay madoobaato salaad baa la tukadaa waa noo imaan doontaahe qabays baa la sunneeyaa walkhusuufi dayixu markuu madoobaado salaad baa la tukadaho nabiga laga soo gaaray salaadaas maadaama jamac iyo hadda la isku imaanayo qabays baa iyadana loo sunneeyaa weeyaan walidukhuuli makkata waalmadiina magaalada mako iyo magaalada madiino qofku marku gelayo waxaa sunnaa inuu soo mayrto waa laba magaalo oo aad iyo aad u sharaf badan midna waxaa u duceeyey waa makae nebi ibraahim midna waxaa u duceeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wa calaa nabiyina aadam assalaam labadooda waa loo duceeye labada magaalaba macnaha waxa markaad gelaysa soo qabaysa weeyaan waxa kaloo mar walba oo qabayskaas aad weydana booraysi baa beddelkiisa noqonaya waxaa kaloo qabayska loo sunneeyaa walilwuquufi bicarafata carafa istaagiddeeda darteed carafo markuu qofku istaagayo aroortiibuu macnahaas sida jumcada iyo kale weeye markii salaad subax la gaaraba waa qabayso karaa carafo markuu qofku istaagayo waxa weeye waa hadda sunna weeyaan waa sunna baa la yidhaahdaa waa sunna carafo markuu imaanayo inuu soo mayrto welidawaafi dawaafka waa marjuux dawaafka asagana in loo soo mayrtaa la sunneeyaa waa sida waa daciif hadalkaani sida raajixa dawaafka asaga qabays looma sunneeyo weeyaan welilkaafiri gaalka inuu soo mayrtaa la sunneeyaa idaa aslama markuu soo muslimo gaalka ama qofka murtadka ah dad baa hadda riddo iyo lasoo qoraya inay diinta islaamka kaga baxeen baa maalmaha la faafinaya mar walba kuwa soomaali sheeganaya weeyaan ilahan ka meen galnay qofku hadduu diinta ka baxo inuu kusoo laabto unbaa wujuub ku ah ama gaalka markay soo mid walba markuu soo muslimo inuu qabaysto ayaa loo sunneeyaa waa haddii intuu gaalnimada ku sugnaa wax qabays waajibiya aysan ka dhicin baa la yidhi amaa markaa qabaysku wujuub buu noqon lahaa walikaasililmayiti mayd qofkii mayra inuu qabaystaa loo sunneeyaa maydka qofku markuu mayro qofka taabtana inuu weyse qaataa sunnaah qofka mayrana in uu qabaystaa sunna ah marka mayd qofkii mayra in uu qabaystaa loo sunneeyaabaa lagu yidhi wujuubse ma aha wa bacda naxwi alxijaamati toobinka iyo wixii lamid ah bacdigeed qabays baa la sunneeya qofku markuu jirkiisii la toobo dhiig baa ka baxay haddee markii jirkiisii la toobo oo daciifo qabays baa loo sunneeyaa weeyaan xooggaagiibuu soo celinayaa weeye waxaa kaloo qabayska la sunneeyaa waliifaaqatin miraabid min naxwi junuunin waali iyo wixii lamida waali maxaa lamida mirdaboolka lamida toobinkana maxaa lamida yacni sarsariddiibaa lamida weeyaan marka waali iyo wixii lamida ilaahay nama waale eh qofkii hadduu inta waasho miirka ilaahay u soo celiyo qabays baa loo sunneeya hadduu suuxo ee miirka ilaahay u soo celiyo qabays baa loo sunneeyaa weeyaan laakiin intou waalnaa iyo intou waxa weeye ou miir ka maqnaa wax qabays waajiba inay ka yimideen haddii la xaqiijiyo ou ogaado markaa qabayskii wujuubuuba noqon karaa weeyaan wujuubbuu noqon lahaa marka qabayska ashyaadaasoo dhan ayaa loo sunneeyaa baa la yidhi ashyaadaasoo dhan qabays baa loo sunneeyaa weeyaan way badan yihiin waxyaabaha qabayska loo sunneeyo aadaanka iyo ictikaafka iyo habeen walba oo bisha ramadaan ka mid a in la mayrtaa sunna'a baa la yidhi waliqasi shaaribi wa xalqi alcaanati wa nadsi alibdi kulli markaa ashyaadaasoo dhan qofku markuu shaaribkii iska jiro caanadii markuu iska xiiro kulli qabays baa loo sunneeya meelaha khayrkao dhan markaad imaanayso waxaa la yidhi waxaa sunnaa inaad soo mayrato jirkaaga markaa taqayur raa'ixadiisii karkiisa ka dareento inaad mayrataa sunnaa yacnii sunnooyinka ashyaada qabayska loo sunneeyo aad bay u badan yihiin darsigeennii labaatan iyo koobaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya intaasaan kusoo koobayna ilaahay ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu